wacalaa aalihi wasaxbi man walaa ama bacd waxaan joognay waan u malaynayaa baabu siwaaki qaala mualif naadim raxima llahu tacaala yusanu laa bacda zawaali saa'imi waakaduuhu liintibaahi الnaa'imi wazid litagyiiri famin walisalaa wasuna bilyumna alaraaku wlaa ويustaxab الاktixaalu witraa وغبا الدهن وقلم ظفرا وانتف لإبط ويقص الشارب والعان تحرق والختان واجب لبالغ سادر ساتر كمرة قطع والاسم من أنثى ويكره القزع تنزها والأخذ من جوانب عن فقة ولحية وحاجب وحلق شعر امرأة كرد طيب وريحان على من يهدي وحرموه, وحرموه خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد عشركا إن شاء الله تعالى باب السواك وكساب سنان دونا أبياديس واسدين مسائل كيسونا واسدين يطوان مسألة ومسائل السواك كمدا إن بضر وكمدا مركي نصويرها قابلنا مسائل كذي مؤلفك رحمه الله تعالى من حيث الجملة قد أهان oo masaa'il adiladeedu ay saxiix tahay asaxday ilaa mas'alatayn ama hal mas'ala ama laba mas'alo maahane oo iyagana aan carin doonna wejka ay cuskadeen ay fuqahada shaaficida raxmatullaahi calayhim ku saleeyeen baabu siwaak cadaygu wuxuu ka mid yahay waxyaabaha sunan ulfitraha la yidhaahdo culimmada qaarkood toddoba ay gaarsiiyaan hal xadiidna ay ku soo arooreen inay shan yihiin baabu siwaak waxaa loogu sheegaa baabu tahaara inuu yahay sunanu tahaara inuu ka mid yahay marka la weysaysanayo sida nabigeena calayh salaatu salaam uu ku lahaa xadiidkii lowlaa an nashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli wuduu'in marka la weysaysanayo waa sunanka waxaa ka mid a in la cadaydo maadaama baabu tahaara aan ku jirno curfiga iyo caadada fuqahadu waxaa weeye raxmatullaahi calayhim sunanu tahaarada iyo wuduuca uu ka mid yahay darteed in baabu siwaak lagu sheega fii kitaabi tahaara masaa'ilka wuxuu ka bilaabay xukmu siwaaki wuxuu yidhi yusannu waxaa la sunneeyaa siwaagii baa la sunneeyaa ay siwaaku baa la sunneeyaa faacilku waa damiir siwaagga u noqonaya oo lagu soo sheegay tarjamada baabka ay baabu siwaaki xukmu siwaaki masalada koowaad wuxuu yihi waa sunna ee waajib ma aha ilaa inuu baabi tathiiri najaasaad inuu galo xukunka saa ku waajib ilkihii in la nadiifiyo maahane asal ahaan xukunka siwaagu waa sunna meel amar mutlaqa la ysku amro oo aan muqeyd iyo waxba lahaynna ma asixin sidaas darteed ficilka nabiga iyo tarkiibka dadka uu jeclaysiiyey labadaas weeye haddaba maadaama xadiidku qariinadiisaa tilmaamaysa waa la ys-amri lahaa amarkana wujuub buu faa'iideyn lahaa maadaama aan amarkii wujuubkahaa la ys-amrin min baabi الsunani wالnawaafili wاlmustaxabaati buu ka mid yahay saa darteed buu masalada koowaad xukmu siwaaku yihi yusannu ay siwaaku baa sunnaa masalada labaadee uu ka hadlay waxaa weeye awqaadda oo dhan waa sunna siwaagu ilaa fii waqti waaxidin maahane laa bacda zawaali الsacimi ay laa yusannu lama sunneeyo bacda zawaali saayimi nin sooman markay qoraxi u zuushee bartamaha maalinta la gudbo marka wuxuu leeyahay dadkii waa laba qaybood qofka aan saayimka ahayn fii kulli waqtin waa sunno hadduusan camal aan siwaaq iyo xarakaadka la ogolayn aanu ku mashquulsanayn in fii kulli waqtin ay sunno tahayna nabigeena calayhi salaatu wasalaam isagoo soo toosayna waa cadeeyan jiray markuu habeenkii soo galbadana waa cadeeyan jiray awqaad badan oo la tira koobi karinna isagoo cadanaya caday ama cadeynaya baa la arkay nabiga sala allahu calayhi waalihi wasalam xilliga uu sheegayahay dadka qofkii ee soomanaa gelinka hore iyo habeenkii waa sunna mutlaqa oon wakti gaara lahayn laakiin waxaynan sunno ahayn oo laga fiican yahay makaraahiya fii wajhin oo filmadhabi ah mise waa khilaafu lwlaa oo sida istidlaalka fuqahadu ay shaaficiyadu deliishanayaan laga fahmayo marka wuxuu yidhi laa bacda zawaali saa'imi ninka saa'imka ah hadday qoraxdu zuusho oo gelinka dambe la gaaro oo salaad duhuri soo gasho waxaa sunno ah sunno ma aha buu yidhi inuu cadaydo haddii masalada sunno ma aha sunnanimadii ay sunno noqon weydo hal huwa min baabi alkaraahiyati buy geli mise khilaafu wlaa bay ku haboon tahay waa laba weji oo fuqahadu ay leeyihiin waxaa loo deliishaday xadiidka abi hureyra ee bukhaari muslim wariyeen ee nabigana sala allahu alayh alih wasalama uu ka mid ahaa jumalkiisa walakhaluufu fami saa'imi atyabu cinda allahi min riixi lmisk ninka sooman afkiisa shiirka uu shiirayee ka soo baxaya baa adyabu cinda allaahi ka wanaagsan min riixilmiski ka udgoonilaya agtiisa haddaba khaluufkana tafsiirkiisa culummadu isku qabteen khaluufu fami saa'imi shiirtan ka imanaysaay macaday la-aan bay uga timid oo waxaa laga doonayaa cadayga inuu iska daayo hadduu cadaydana khaluufkii afku uu soo shiirayey oo fadliga iyo darajada ahaa baad iska zuulisay saa darteed dayntiisaa sunno ah sunnadii ka tegitaankeedana ama waa cumuumu lmakruuh ama haddii lasii qaybiyo waa khilaafu lwlaa sunanka ka tegitaankooda waanan soo marnay mise khaluuf waxaa la yidhaahdaa qofka soomani marka ay calooshu faaruq noqoto calooshu gaas iyo qaac iyo waxbay sii daysaa qaacaasina wuu soo baxaa wax afkaba ka imanaya ma ahane waa calool maratay qaac ka soo baxaya weeye khaluuf khaluufkana xagee ka yimaadaaba ay culimmadu isku qabteen fuqahada in badan oo ka mida waxay yidhahdeen afkuu ka yimaadaa haddii afkii la cadaya haddaba khaluufkii waa baaba-aya iyo khaluufku urta afka ka timaadiiyo shiirtiisa ma ahane caloosha markay marato qofku daaciya waxbuu dareemaa waxbaa ka yimaada waxaa ka yimidna hadhow haddii wax la cuna unbuu baaba-aa ee caday wax ma yeelo saa darteed de cadaygii wuxuu bi'inayaba ma jiro cadayo khaluufkiina waa baaqi iyo khaluufku afkuu ka yimaadayo haddii la cadayda wuu baabi'i ama wuu daciifi tafsiirkii khaluufka laysu qabtaybaa wuxuu keenay cadaygu khaluufkii ma baabi'inaya wala khaluufu fami saa'imi la yidhi mise ma baabi'inayo qola waxay yidhaahdeen ma baabi'inayo tahaarada la isbaray buu cadaygu ka mid ahaa rabbina ka raalli noqdo ridihii rabbi khaluufkiina baaqi buu kuu noqon ilaa nabigu xadiidkii waa kii ku yidhi caaisha asiwaaku maharatun lilfami mardaatun lirabbi rabbina waa ka raalli noqdaa afkana waa tahiraa xadiidkii saxiixa weeye caaisha radi allahu canha ibnu khuseyme ibni xibbaan iyo wariyeen bukhaarina mucalaqa uu ku warinayay cumuumka xadiidka waxay yidhahdeen wuxuu tilmaamayaa mar waliba mardaatan lirabbi inuu yahay khaluufku haddaba calooshuu ka yimaadaa haddii la yidhaahdana bacda zawaal karaahiye noqon maayo haddii khaluufku afka uu ka yimaadana oo sida fuqahada shaaficiyadu ay qabaane in la zuuliyo shaygii fadliga iyo ammaanta mudnaay ma haboona marka karaahiyadii khilaafulwlaa saasay u deliishadeen walow xadiidku uusan aada ugu caddayn haddii ixtimaal yimaadaba haddaba fuqahada shaaficiyadu qaaciidadii ay dhigeen imaamu shaafici meelo kala duwanoo kutubtiisa uu ku caddeeyey baa laga yaabaa inay ka hiiliso haddii sunanimada nusuusteedu mutlaqa iyo awqaadoo dhan ay ahayd khaluufkiina uu ixtimaalo inuu afka ka yimid iyo inuu caloosha ka yimid qaacidadoodii waxay ahayd idaa dahara alixtimaalu batala alistidlaalu haddii ixtimaal yimaado oo kana noqon kara kana noqon karo xadiidkii lama deliishan karo markan imaamu shaafici isagu waa kii lahaa qadaaya alixwaali idaa taطaraqa ilayha alixtimaalu kasaaha hawba alijmaali wa baطala bihi اlistidlaalu ixtimaalkaas hadduu ixtimaal waxuu cuskanayana yahay culimmadii iyo lugadii iyo dad badan baa leh khaluufku calooshu ka yimaadaa halka qeyb kale ay leeyihiin maya afka weeye xadiidkan maadaama macno laba ixtimaal uu yeeshay daliil ma geli kara calaa qawaacid ishaaficiya lagu lagaga dhiga bacda zawaal karaahiya walidaalika shufacada shaaficiyada qaar baa yihi laa yukrahu bacda azawaali masale isku raacsan yihiin maaha waakaduhu masala haalisa buu galayoo awqaadda qaarkood buu mutaakid noqdaa masalada intaa lagudi culamada qaar waa arkaysaa fuqahadeenna iyagoo ama daliishanaya qaarka ma yiri ma aha saaleh oo karaahiye ma aha leh qolada kalena ay ka jawaabayaanoo kuma cadda bacda zawaal leeyihiin xadiidka abu daawuud iyo keyrkii camir ibni rabiica ay ka wariyaane uu leeyahay nabiga waxaana ka sal salam yastaaku wahuwa saa'imun ma laa acuddu walaa uxsi waxaanan koobi karin oona tiran karin baa nabigoo waxaa arkay buu yihi sala allahu alayh wasalam cadayanaya isagoo sooman fuqahada qaar waxay leeyihiin wuxuu daliil u yahay isagoo sooman baa layidhi in badanna uusu cadayan jiray macnaheedu waxaa qariino ka muuqata qabla wa bacda zawaal inay ahayd qolada waxay leeyihin bacda zawaal kuma cadda laakiin xadiidka warkiisu wuxuuba ku dhib yar yahay xadiidka uma asixin wacaas bnu cubaydillaahi oo daciifu min qibali xifdiya baa xadiidka warinaya marka dhibkuba waa yaraaday kaasi waakaduuhu culimmadu way adkeeyeen liintibaahi naa'imi xaalaad buu mu'akad noqdaa isagoo sunno ah bay sunnadu sii kala adag tahay waxaa sii adag oo susunanimadiisu sii weyn tahay xaalado dhowra haddii la helo xaaladaha midda koowaad wuxuu yidhi liintibaahi naa'imi qof hurday hadduu soo tooso markii hurdo laga soo kaco sunnadiisu sunnanimo keliya mehe waa sunna mu'akada waxaana loo daliishaday xadiidkii xudeyfe bukhaari iyo muslim nabigaana uu lehay sal lla alay slam kaana idaa qaama min alleyli yashuusu faahu bisiwaaki habeenkii hadduu hurdo ka soo kaco horta wuu cadayan jiray caaishana fi saxiixi waxaa ku yaalla inay leedahay nabigu markuu seexanayo waxaanu u dijaarin jirnay siwaakuhu siwaak cadaygiisi iyo tahaaradiisi xadiidka ibni cabaas riwaayadka qaarkood ee bitu fii beyti khaalatii maymuunata aan la baryay nabigu lahaana nabigu markuu soo kacay inuu tahaaro qaatay riwaayaad baa ku daraya inuu cadayday haddii haddaba maadimku sida uu yiri iyo axaadiitaan sheegnay farqi yar bay kala duwan yihiin baa u dhaxeeya oo waxaa la dhihi karaa addaliilu addacwa acamu min addaliili waxaad sheegteen liintibaahi naaim nin hurdo ka soo kacay bay ahayd daliilkaad keenteenna waa nin hurdo habeen ka soo kacay qadiyadiinna hadalkiinana hurdada maalintii laga soo kacay xataa waa lamid liintibaahi naaimi habeen iyaa maalin ma kala qaadin axaadiitan la sheegayna liintibaahi naaimi min alleyli bay ahayd oo masaa'ilka lagu yihahdo ictiraafka ama adilada marka la daliishado naqdiga lagu samaynaya qawaadixda naqdiga waxaa ka mid a haddii idaa kaanat iddacwa acama min addaliili daliil baad keensatay habeen hurdo laga soo kacay buu sheegay adna waxaad u daliishatay hurdo iyo habeen maalinba laga soo kacay haddii waxaad sheegatay waa habeen iyo maalinba xadiidkuna habeen keliya uu sheegay waa ta layihaha dacwa acamu min addaliili waxay yidhahdeen habeenkiina waa nasan maalintiina waa qiyaasan sababtoo maadaama hurdada marka la toosay habeen iyo maalinba gacmihii hala dhaqa la yidhi lianna axadakum laa yadri ayna baatat yaddu aan soo marnay labadabana nawaaqidulwuduuc ay ahaayeenoo alcaynu wikaau sahya inoo iman doonto hurdada habeenkii iyo maalintii isku axkaam in la siiya meelo badan bay ku soo aroortay maadaama meelo badan la caddeeyey xataa fii abwaabi tahaarati la xiriirta meelahaan la caddayninna in maalintii habeenkii la raaciyaayey waa min baabi alqiyaaso nadaa'ir iyo wax badan oo lamida buu leeyahay markayaalala fudaytabe halkaasaan adnayn intaa kumaanay ekayn waxay dhahdeen waxaa badan qofku markuu seexdo afku inuu isbedelaa badan cilada markii hurdo laga soo toosay loo cadayday waxaa weeye qaalibku afku waa isbedelaa fatami fatucumimat ilcilatu ciladii waa la caam yeelay marka waxaa la yidhi haddaba mar kastoo afkii isbedelana wasid waxaad ku dartaa oo labaad litagayuri famin afka hadduu isbedelo maadaama afku isbedelkiisa laba daliilba way u daliishadeen mid waxaa weeye cilatu siwaaqi asalka ahaydi afka in la daahiriyay ahayd oo asiwaaku maharatun lilfami afka waa in la nadiifiyo taas waa laga helay af isbedelay inuu u baahan yahay in la nadiifiyo waxaa labaadoo laga helay bay yidhaahdeen ciladii hurdada marka laga soo toosa litagayuri ilfami darteed mu-akadka ay u noqotay hadda tanna tagayurkii ha la ilxaaqiyo ilan adilada nas iyo qiyaas labadaba laba adilada kamida weeye xaaladda saddexaad ee mu-akadka uu yahay waxaa weeyaan buu leeyahay walisalaati salaad marka la gelayo wakadaali lwuduui waana xadiidkii saxiixan ku yeelaa nabigeena sal sl abi hurayra lowlaa an ashuqa calaa ummatii la amartuhum bisiwaaki cinda kulli salaatin waa riwaaya asaxday cinda kulli wuduu'in waa riwaaya asaxday waxaa saddexaad oo riwaaya asaxdaya cinda kulli salaatin cinda kulli wuduu'in waysadana haddaba waa muakad salaadiina waa muakad markaad gelayso saa darteed salaada marka loo istaagayo in la cadaydaayo sunno weeye muakada marka la weysaysanayana sunna mu-akada weeye xadiidkaana asal daliil u ah halkan wuxuu sheegay haddaba saddex buu isagu inoo sheegay markii hurdo laga soo kaco iyo markii afku isbedelo iyo markii salaad la tukanayo waxaad ku dartaa cinda alwuduui oo xadiidkeeda hadda aan sheegnay waa afar fuqahadeena waxaa kaloo ay ku daraan cinda qiraa'ati اlqur'aani qur-aan markii la aqrinayo qaarna way camimaan oo cinda qasdi dikri dikri markaad u qasado maadaama la yidhi bay dhaheen mardaatun lirabbi haddana aada rabbi kila kalaamkiisii aqriyaysaay mu-akaday noqon bay yidhaahdeen ilaa akhirkiisii masalada taasina waa mas'alada baabkeena sideed iyo tobankii masalo mas'alada saddexaad weeye awqaada uu sunnada yahay oo saddexna uu sheegay xaalado kalena ay jiraan wa sunna waxaa la sunneeyey bilyumnaa midigta in lagu cadaydo ma midigtaan ku cadaydaa mise bidixdaan ku cadaydaa masalada waa masalo culummadu nisaac iyo khilaaf ka taagan yahay weeye fataawada mucaasiriintuna ay kala duwan tahay midigtaa sunna iyo bidixdaa sunnaa midigtaa sunnaha waxay u daliishanayaan cumuumka xadiidkii caaisha radi allahu tacaala canha wa ardaaha kaana yucjibuhu tayamunu fii tanaculihi wa tarajulihi wa tahuurihi wa fii shanihi kullihi nabigu markii uu cashallaysanayo iyo markii uu tahaaro qaadanayo markuu kabaha xiranayo iyo guud ahaan arrimihiisaba midigta inuu ku bilaabo horreysiiyo ama midigta ka hormariyo bidixda saasuu nabigu jeclaan jiray sala allahu calayh waalih wasalam waxay dhaheen cadayguna mardaatun lirabbi weeye masaajidka markii la gelayo lugta midigtaa la horreysiiyaa lianna masaajidku xaqbulbiqaaci ilallaahi wey cadayguna mardaatun lirabbi weeye midigta in loo isticmaalo wey qolana waxay yidhaahdeen maya midigta in loo isticmaalo maaha cadaygu sax waa mardaatun lirabbi xadiidka fii tanaculihi wa tarajulihi tayamunkuna midig hala isticmaala ma ahane markaad cadayanayso afka dhinaca midigta horreysii wey sida markii la shallaysanaya midigha lagu shallaysta ma ahane dhinaca midigta ha la hor shalleeyo wey wa tahuurihi midigta ha la hor dhaqo wey tanaculihi midigta ha la hor xidho weeye labada dhinacee midig iyo bidix midigta ha la hor mariyo weeye horta xadiidkuye midig ha la isticmaalo ma aha iyaguna waxay yidhahdeen waxaan u daliishanay xadiidkii kale xasanka ahaa wax kastoo min baabi takriim ahna nabigu midigtuu isticmaali jiray wamaa cad siwaa daalika wixii aan baabu sharaf ahaynna bidixda buu isticmaali jiray wadaalika salaanta iyo wax siinta iyo wax qaadashada iyo waa midigta bay yihahdeen in la horreysiiyo ama midigta la isticmaalo wixii istijada iyo awsaakda la zuulinayana waa biixia in la isticmaalo cadaygu awsaakh la zuulinayo afkii isbedelay iyo huuradii iyo wixii ku yiilnay wasakh iyo qashin lala nadiifinayo weye halkii midig qashin looma isticmaale aday biixia loo isticmaalay yihahdeen kana garla kana garla sawmaha marka labadaa wej bay culimmadu kala leeyihiin ninkii ka eegay cadaygu inuu yahay min sunani lfitra oo mardaatun lirabbi uu yahay oo wax la wanaagsan uu yahayna eedahay fadiilada midigtaa iskaleh buu yidhi ninkii ka eegay cadaygu awsaakh buu keenayaa qismu nadaafaat waahaaraati weeyana eedahay biixda ha la horreysiiyuu yidhi oo lugaha biixda ha lagu dhaqo wey afkana biixda ha lagu cadayo labadaa wej bay culimmadu ay kaleegeen laakiin madhabku waa dhinaca karaamaad in laga eego midigta loo isticmaalo taasi waa mas'alada afraad ee min masaa'il ilbaabi ka mid a wuxuu leehay mas'alada shanaad alaraakuba awlaahu ugu habboon midigtaa sunnaha sooma ahayn maxaan isticmaalaa tan waa gacantaad isticmaali lahayd waxa aan ku cadayanayaan ilkaha marmarinayaaye ma geedhindi baan soo goostaa ma burushkaan soo qaataa ma geedkan cadayga aan soo goostaa cadaygaa ugu fiican wey geedka inagu cadayga aan nidhaahno ee camalkii dhannaaba wuu cadayday iyo cadayasho aan u bixinnay geedkan araagga la yidhaahdo weye araaggu ma xididkaa mise waa laamaha qoyan qowlaani waa la ysku hayaa isticmaalka dawaahirta nusuustii hore haddaad u noqoto alashbahu laamaha wey curfiga hadda culimo badan ay u isticmaalaanna xididka weeye walow qadiiban min araakin marka la leeyahay iyo laan araagaa la soo gooyey iyo riwaayaadku qadiiban min araakin buu wax ku garaacay laleeyahay laamaha bannaankay u eg tahay calaa kulli xaal geedka laamihiisa kor iyo kuwa gudahaaba laba sababood labadaba waa loo tafdiiliyey mar waa ka xilligii nabiga isticmaalka iyo tasmiyadiisu ay jirtay midda labaadna waa ka u manfaco badan afka oo icjaaska iyo fawaa'idda cadaygaasi uu leeyahay si uu jeermiska iyo suuska ilkaha kale kala u dilaayay dawadan iyo burushkani ma qabtaan muhiimadda uu qabto weliba dhakhaatiirtu waxay leeyihiin kan xididka ah sii manfaco badan marka horreysay qoyaheeda isticmaashaay kulayl buu leeyahay waaila kulaylka jermis badan buu dilaa qofku qofkuu geedaha isticmaalkooda ka badiyana ilkihiisu way ka caafimaad badan yihiin sida haalibka ah ilaan qofku isagoo dawadii isticmaalaya cudurro kale waa ku dhici karaan laakiin haalibku ilkaha waxu dhaama caday lama hayo alaraaku cadaygaa geedkan cadayga la yidhahda laamihiisa iyo xididkiisaana awlaahu ugu habboon waxa la isticmaalayo laakiin waxaad isticmaali kartaa wax kastaoo daahira wasakhdana zuulinaya oo nadiifinaya waad isticmaali kartaa ilaa fuqaadu ay gaadsiiyeen wax kale haddaad weydo gacanta gacanta waa ku tirtir bay yidhahdeen masalada lixaad wayustaxabu اliktixaalu waxaa sunnaha in la indhakuusho witran tiro isdheer la indhakuusho wadahin waxaad saliidaysataay ood subaga marsataa hibban marmar ama maalin dhaaf waqallin waxaad gurtaa dufran cidiyahana iska gur wantif waxaad riftaa ood googoysaa liibtin kilkilaha timaha ku yaalla wayuqasu maqas baa lagu guraa ashaaribu shaaruubadiina waxriq waxaad xiirtaa alcaanata timaha hoose ee hoos ka soo baxa xiir waalkhitaam guditaankiina waajibun weeye libaaliqin nin qof qaangaara kaasoo saatira kamratin kamrada ama xashafada ama madax hore inta dabooshe haragga laqaaca gooyey walisma wax magacun lagu magacaabana min unsaa haweenka ka goo wayukrahu lqazacu madaxa qaar in la xiro qaarna la daayana waa la diiday masalada haddaba sunanu fira buu galay markuu cadaygii ka hadlay waxyaaba tawaabicuho khisaalulfira maadaama cadaygu uu ka mid ahaa buu ku dhammaystiray ariiqada uu naadimku marayna waa ariiqo fuqahada shaaficiyadu qaarkood ay mareen oo fii baabi ahaara markay siwaaga sheegaan inay sunanulfira raaciyaan sida abisxaaq shiraazi almuhadabi mareen iyo keyrkii marka wuxuu ku yihi wayustaxabu waxaa sunaa masalada lixaad ee baabka alftixaalu indhakuulkii sunno wey indhakuulku hadaba laba mas'alo la xiriirta indhakuulku cumuuman dadka waa uu wada sunno haddaynaan dhihin curfigu waxbuu ka takyiirin karaa ka bedeli karaa wuxuusan mualifku sheegin maxaa lagu indhakuulan waxaa ugu fiican geedka ismidka la yidhaahdo oon hore idinku sheegay isagoo cad baa jira isagoo madowna waa jira isagoo guudana waa jira nabiguna wuxuu yihi calaykum bilismidi geedka ismidka la yidhaahda laazima indhaha inaad marsataan oo maalintii haddaadan suuqa la mari karin xataa goortaad habeenkii sii seexanaysana marso subxina iska dhaqadaadabto nabigu wuxuu ku tilmaamay oo yidhi fainahu yajlu lbasara aragga indhaha dawuu u yaho wuu nadiifiyaa wax nadiifuu ka dhigaa waxay leeyihin ismidkaa markaad isticmaashood indhaha xijibaha iyo u isticmaasho hoos buu u degayaa jeermiska iyo waxuubka indhaha fuulayoo dhani wuu baabi'inaya isagaa zuulinaya haddaba hadhow intaad obareeshin indhaha tagto xoog baa laga faydayaa u baahan mayse qolada waxay leeyihiin dhakhaatiirihii ismidku intaa keliya ma qabte e waxyaabaha ishu ay ku aragteen dadka hadda markii indhaha loo fiiqay la yidhaahda lensiska lensiska la geliyaaye kii hore ku jiree asalka ahaa baa baa dhinta markaasaa qofka xuubka marka laga faydaayey waxbaa la geliyaa isha dhexdeeda soo ma lensis ay yidhaahdaan lensiskaasi waa waxa iftiinka iyo nuurka qarxinaya weeye maadadaa dhimashadeedana wuu daweyno tii horuu dayactiri bay leeyihiin ismadku marka raggiina ganacsatada ee waxyaabahan ka ganacsadaayey war ismidka suuq fiican buu yeelanoo intaa fadligii saasoo la sheegay baa waxaysis idinku filane baalka laga ganacsado ummaddana mutawafir ha looga dhigo ummaddu waxa kafaa'iida ha hesho indhihii baa laga wada jiran yahay nabiguna calai slam indhaha waa ducaysan jiray ilaahay hadduu da-iyo waayeel gaaro inaanu indha tirin allaahumma maticnaa biasmaacina waabsaarina wajcalhu lwaarisa mina xataa jirka markuu tabarbeelo midka dhaxal ha noogu soo haree nagu baaqi noqdo ha noqdo ilaahu nooga dhig dhagaha iyo dhagaha iyo indhaha maqalka iyo aragga marka arrintaani fiican wey marka igtixaalku waa fiican yahay witran tira isdheer inuu noqdaa fiican waa masalada toddobaad cumuumkii nusuusta unbaa loo daliishadayo ina allaha witrun yuxibu lwitra ilaahay waa keligii oo lamaano ma leh tirada isdheeree kistaana waa jecel yahay saa darteed baa maalinta watarkeeda gabagabadiina saddex ragcadood oo maqriba laga dhigay habeenka watarkiisiina ragcatan tuutiru laka maa qad sallayta la yidhi waxyaabo badanna nusuustu acmaasheeda watar ay ku soo aroortay sunanka tahaarada ugu badan weysadii iyo witran inaad ka dhigta weeye istijmaalkii witran weeye ilaa akhirka adkaarta la aqriyayo u fiirso bacda almaqrib qul wallaha witran ahri oo mucaawadataynka witran witran ahri marka in allaha witrun yuxibu lwitra waana xadiis saxiixaho hadday culimmada qaar yidhaahdaan waa mutawaatir aan la baciidsan karin saxaabo badan laga wariyo ibnu cumar iyo ibnu mascuud iyo caliy bni abi aalib iyo abuu hurayre iyo keyrkood bay nabiga ka warinayaan sala allahu alayh alih wasalam kaasaa loo daliishanayaa witran nabigu hadduu afurayo timir buu ku afuri jiray wayakuluhuna witran marka masalatu witri iyo watrka qiimihiisi iyo cadadku inuu watri noqdaay waa masalo nusuus badan tilmaantay halkaasu ka soo qaataye inta aan ogahay ma garanayo wax ku asaxay indhakuulka gaar ahaan watarkiisa wax khaasoo gaar ugu asaxay aniga ma garanayo masalada sideedaad wadahin waxaad sukataa iban si kala googo ah lafdiga iban macaanidiisay culimmada isku qabteen qolo waxay dhahaen maalin dhaaf weeye oo waxaa la dhihi jiray geela maalinna wuu qadi jiray maalinna wuu cabbi jiray ereygana aada isagaa lagu isticmaali jiray geela halla waraabiyaa la dhihi jiray hibban maalin dhaaf maalinna waa qadaa maalinna waa cabbaa qolana waxay dhahaen may hibban waxaa looga jeedaa wixii uusan sanka isku haynine ha kala googo'naado taa geelana waxaa uu loo yidhi maalin kasta yuusan ceel iyo sabada taagnaane maalinna haka laga nasto marna biyaha ha yimaado saa darteed wadahin hibban waxay ku leeyihiin madaxii marna sabab iyo saliidii iyo mari laakiin tii horoo qoyan mid kale ha ka dabageynin horta ha qallasho markay ka qallasho haddana dib mar kale ka mari maalin gudaheed bay noqon kartaa subaxii iyo galabtii maalin walbay noqon kartaa waxay yidhahdeen taa waxaa tilmaamaya axaadiid kale oo nabigu timahan karaameeya waa kii yidhi akrimuu haada shacra nin timihiisu isku dhacyacsan yihiin markuu yimidna waa kii ku yidhi wareed ilaah du idiin nicmeeyo nicmada inuu idinka arkuu doonayaa saas darteed timihii hadda la karaameeyo la yidhi oo ninkii madaxiisu si ahaa iska soo hagaaji uu ku yidhi oo ninkii si kale uu cadaayo uu iga soo bedelo cilaan iyo soo mariya sharo in allaha jamiilu in allaha jamiilun yuxibuljamaalana ay ka mid ahayd nabigana la weydiiyey xadiidkaa wuxuu ku yimid nabigu kibirka markuu ka hadlayba waxaa la yidhi yaa rasuulrasuulka ilaahi alrajulu yuxibu an yakuuna shacruhu xasanan wa hawbuhu xasanan wa nacruhu xasanan taa kibirka miyay ka mid tahay markaasuu yihi maya in allaha jamiilun yuxibu ljamaala alkibru batru lxaqi waamtu naasi ninka muslim warinaya wey intaa marka la isku celceliyo baa masaladan waxaa lamid noqonaya waxaa la saliideynaya badanaa madaxu waa ka mid jirkana waa ka mid madaxa xadiid gaara ku soo aroorayo cabdilaahi bni shaqiiq uu ka warinaya can rajuli min asaxaabati uu leeyahay nabigu nahaa can itarajuli ilaa hibban nabigu waa reebay in la shallaysta ilaa hibban haddaba ha u qaadanin keliya nin baa laga yaabaa in culamadu xadiidka tafsiiriye intuu arka xadiidku waa saxee oo hibban maalin dhaaf uuba u haystaba xadiidka tafsiirkiisu keliya maalin dhaaf inuu yahay waa tafsiir tafaasiirta xadiidka ka mida culamada qaar ba waxay u arkeen min albadaadatu min aliimaani oo zuhdigay tilmaamaysaa qolana waxay dhaheen nin madaxiisa un ku mashquulsan oo isaga uun isku maqan ha noqonin oo markuu gaariga soo galo muraayadda un ag taagan guriga hadduu soo galo muraayaddu ag taagan yahay hadduu meel makhaayada soo galo makhaayaddu meesha wejiga lagu dhaqo muraayaduu taagan yahay ninkanba shaqo aan madaxiisa ahayn male maantao dhan madaxun buusaa ugu jeedaa madaxun buusaa leeyahay ninkii waxay dhaha xataa salaaddu markuu galo marka dambe caaday u noqono madaxa unbuku mashquulsanaani hadda inaga bahashan cimaamada mee hagoogtan tan cimaamad lama yidhaahdo hagoog wey khimaar wey cimaamo waxaa la yidhaha min cama madaxata ku duuban baa la yidhahdaa tani waa min alkhimaari walidaalika carabta hadda cimaamo ma dhahde utray dhahaan alkhutra waa u khimaarkii madaxa saaraayo ma ordi kartid wax ma qaadi kartid sag iskama celin kartid waxaa kuu saaranta salaadii bay nooga dartay haddo maantao dhan salaadii sidan uu leeyahay sidan uu ku hayaa maantao dhan nafkuma hore kama bixiba marka waxaa la diidan yahay nin ku mashquula oo tilmaamaysa xubu tanacum watarafuh raaxaysi raaxa jacayl ninka raggaana raaxa jacaylka looga fiican adag yahay ku fiican yahay raaxa jacaylka iyo jirjirayco xagga dumarkaa loo riixaa walidaalika xariirta iyo loo baneeyey raggana laga reebay wax wada qallabsanoo adag baa lagaa rabaayo gacmihii luguhooa ay garaadow noqdeen mar hadday sidaas tahay inaadan aada ugu mashquulin madaxa jirkaagana aadaan ugu mashquulin maantoo dhanna meel baa yar cadaata iyo waxmarida aadan ku mashquulsanaanine war marna saliidayso marna jirku hase qalala dhib ma leh saasaa laga rabaabay culimmada qaar ka mida leeyihiin oo macnaha xadiidka iyo hadalkan way isdooranayaan buu yidhi wadahin waxaad sukataa hibban mardhaaf ama maalin dhaaf ha noqoto ama marmar ha noqoto inaga hadda waxa lagu sukanayo wixii horaaba kala duwanaayo waagii hore wax nuxur leh oo subag ah ama zaytzaytuun ah ama macsaro ah la marsan jiray kaad subaxii marsanta habeenkii kugu ooli jiray hadda wax nuxurka inta laga wada qaaday ooda waxaa la yihaahdo daruur reer magaal mataqaanaa daruurmagaaldhaana ninkii yii baasha baradhada intuu saa u qaniinay shocadiikaadu daruur mooday buudhana ka waayey waxaada lagu subkadee kareemtan oo dhan marka haydinta ka baxdo dabeesha kugu dhacdo kaanaka ilaa waxa marsan in baad moodaa wax nuxurkii laga qaaday baaba hadda meesha yaallo qibanteedu waxaan u malayn saacada un weeye bar intaad soo jiirayso subaxii haddaad mariso saacado kadib waxaad arka iyadoo qallashay oo jirkii wada cadhaaday baashaasina hadii in la marsadaay dhib ma laha haddayna xaaraan ay ka samaysnayn waxaa kaloo masalada sagaalaad ay tahay waqallim iska gur dufran cidiyahana iska gur wantif waxaad riftaa liibtin ishka kilkisha cidyaha in la jaro waa min sunani lfitrati bay ka mid tahay iyagiyo kuwan soo socdana hal xadiid buu ku sheegay nabig ala slam waa kii lahaa khamsu min alfitrati xadiidka abu hurera bukhaari muslim khamsu min alfitrati shan fitrada wanaagsan bay ka mid tahay wuxuu yihi alkhitaaru gudniinka walistixdaadu tima hoosoo la iska xiro wa qasu shaaribi shaarubahoo la iska guro wuxuu kaloo nabigu ku diray calayh isalaatu wasalaam wa taqliimu ladfaari cidyahoo la iska jaro wa natfu libti kilkishoo la rifo nabigaasa xadii ku jamciyey haddaba qallim dufran markuu kuleeyahay cidyaha in la iska wada jaro wey hadawaayahan dambe cidyada dheer baa lagu xaragoon baa la yihi markaasay haddana tii bidixdaa lagu xaragoon baa la yihi markaasaa waxaa weli haddana faryaradaa lasii dheerayn baa la yihi ciddidaa la dheerayn markaasaa ciddidii markii la dheereeyey sheekh boqolsama maxamed maxamed xabrobl allah u naxariistee baa halkan gaarisa loj baa meel yar waxaan ku lahaan jirnay sodomeeyo qaada waagaan yarayn sideetan iyo sideedii sideetan iyo sagaalkii masaajid sodomeeyo qof qaada masaajid noo ahaa oo gaarisa loj dhexdeeda ku holi jiray halkaasuu kitaab ku akriyahayay masaladan uu soo maray marka ishiisu waxay qabatay nin dhalinyaro oo fadhiya oo cididaa biixida ay aada ugu dheertaa marka qisuu ka sheekeeyey markii qisadii dhexdeeda waxaa arkay wiilkiio intuu gacantii hoosta gashaday baashii jaraya qisaduu ka sheekeeyey waxay mid baa maalin ii yimid buu yidhi masaaj buu soo galay uu wuu soo weysaystay suuli wuu tegay cazakum allah wuu soo noqday baashii ciddidii dheeree gacantiibu wax isaga soo dhaqay ciddida hoosteeda waxbaa ugu haray masaajkuu soo dhex fadhiistay dad buu dhex yimid ruuxan maxayd meeshu qarmuunaa buu leeyahay ismogul hoos isaga kuwata baasha ufur maxaa uraya kaaga darantay wuxuu yihi waxaa kaaga darantay maqaayad intuu tegey oo raashin cunay goolkihiis kaga fadhayaa buu maa maqaayada way dhimatay waayaa leey mawri balaayo isagana wato hoosta ku jirto hadalkii sheekhu sii wadayda ninkii hoosta ka goynaya arkay allow yaa lagugu arkin le meesha adiga maraakiin la sheegayo waaka in la yidhaahdo ayuu ka baqay marka baashaasi waxaan uga jeedaa mafsadana waylaada haddaad dheeraysato mafsadana way leedahayo horta wasaqdoo dhan bay ku hay waa wax wasakoobigu cididu nadfu libtina kilkishu way dhididaa hadday timo badan tahayna dhidilkii intuu qabsaday timihii madaxa hore ka cadcadaadaan soomaha iyagoo wax kaga maleegaya kilkisha haddaba maxaa la yidhi ha loo rifo sunnadu in la xiira ma aha aduu haddaad xiirto dembi ma aha haddaad nuurad iyo wax mariso ama daawo aada mariso hadhow intay doona aada soo qaadana dhib ma laha laakiin waxay fuqahadeenu leeyihiin laba faa'iiday leedahay rifitaanku oo xiritaanku uusan lahayn waxay dhahen faa'iidada koobaadi badan mayso haddii la xirana way badan haddaad xirtood makiinad barto iyo mindi barto ciidbay ka badan berri haddaad rifto laakiin sidaa u badan mayso mid labaadna way leedaho waxay yidhaahdeen arrintaa midnanka dhakhaatiirta ayaa haloo geyey iyo nimankii qaaraan iskaynka iyo jirkaiyo ku takhasusay inay nimanka farmashiistiyaata badada weydiiyo fuqahadeenu waxay leeyihiin haddii la rifo rifitaanku urtuu yareeya qaar kood baa tacliiliyo waxay yidhaahdeen markii la xiiro inta kore aad goyn laakiin markaad rifta tan iyo salkeedii hoosaa soo bixi meeshii shirki iyo wasakda samaynaysay baa soo bixi bal nimanka inaga yaqaanaa la weydiiya anigu ma weydiinina calbaa kulli xaal labadaa faa'iiday leedahay wayuqasu shaaribu shaarubadiina waa la jaraa shaarubadan waa weyne lala baxayaaye waa sidii yahuudda lagu yaqiinay rasuulka ilaahi waxaa loo soo dacwooday nimanka reer yahuudihi garhkana way xiraan shaarubadana way sii daayaane ka waran markaasuu wuxuu yihi idinku garhkana daaya shaarubadana xiir oo gooya inaad xirtana waa la ogol yahay inaad jarta manqas ku jartana waa la ogol yahay waa min sunani ilfira ilaa xad intee la eg weeye ilaa bishintaa lagu goyn karaa xadda loo ogolyahay inayna soo dhaafin ilaa bishinta weeye walidaalika saxaabada iyo salafka qaybo ka mida waxaa ka sugan intay caday qaataan ay bishinta kula qabtaan inay jari jireen fuqahada qaarna in la xiira waaba diidan yihiina maqasa lagu guree makiinada laga daayinayin calaa kulli xaal uxfu shawaariba shawaaribta si fiican u gooya buu nabigu sala allahu calay ali wasalam haddii laakiin afangaralla aada noqoto afangaralaha mataqaanaa afangaralaha ama dabaqaloocu afkiisu waa laba sidaasa soo maha markaa intaad labadan daysan dheerdheeraadaan afka abubahalkay weekaana bufalka afka dabaqalooc caali muxuu ahaa ana ninkii igu badnaayan arkay soomaaliya ninka aan weligii xiirin buu ahaaye markuu biyaha soo wada way uga sii horeysaa markaasuu maroojiya hadhow marka baashu baal qaab daran weeye marka baashaan iska daayo waxyaabaha loo xiiraya fawaa'idda waxaa ku jirtay leeyihiin fuqahadeennu nadaafadda qofku sankiibaa ku soo foorara shaarubada hargab baa kugu dhici waad hindhisi dadoo nin weynoo dadka hor fadhiya markaad hindhista halkan ay qabsan iska tirtirta laakiin meesha waxbaa ku haray qashig iyo baaqigi imisaad aragtaa nin shaaruba leh oo diifkii baaqigiisii ama hindhisadii baaqigeedii ay meeshan ku taalo isagana nin weyn oo meel fagaari iyo meel akhyaareed fadhiya misa aragteen marka ninkii abaasha isku daayeen isogeynoo marar badan adoo wasakhi kaaga buuxdo oo isogeyn baad akhyaarta dhex fadhidaa ogow de nin afka wasak ku wataay oo akhyaarta dhex fadhiya sharaf darro wey ninse diifkii baasha intuu ku mareegmay oo qabsaday aan is-ogeyn mar baad mashquuli waa degdegi muraayad inaadan haleelin baa laga yaabaa adu saasaa tiri gacanta ku tiri laakiin wax badan baa iskaga dhegi o iskaga hari ama gudaha yar geli timaha yar dhexgeli soo mushkilad maaha marka ama raashinkaad soo cuntay qayb baa intay gasho bay ku hari calaa kulli xaal nadaafa darro badan baa ku jirta waxaanay ku taallana waa wejigaagii solaxumana wejigay ka bilaabataa baa layidhi qofku markuu horeyse loo arko in intan wasakay ugu taallo inaad noqoto khatar baa ugu jirta marka shaarbada ha layska gooyo baalahan dheerdheer sida afkii dabaqalooci hangarlahaad muddaa layska daayo walcaanata xliqi waxliq xiir alcaanata timaha hoosaa la yidhahdaa timahan hoos ka soo baxa baa caana la yidhaahdaa iyaga iska xir iyagana xiritaankoodu waa sunno waana meel ay hadday dhididaay wasak badan yeelata saa darteed isku soo uruuriyo waxay yidhahdeen timaha jirka waa saddex qaybood qaybay waajib tahay in la xiro sida caanadaas oo kaleeto iyo qaybay xaaraan tahay in la xiro sida garhka oo kaleeto iyo qaybay mubaax tahay xiritaanka iyo daynta sida madaxa iyo timaha jirka ka soo baxo oo kaleeto waxyaabaska mubaaxaadkaa weeye saddexdaa qaybood bay timaha jirka ka dhigaan marka waxliqil caanata lama kala qaadin rag iyo dumar laakiin fuqahadeena shaaficiyadu waxay leeyihiin mukhtasaraadkooda fikiga masalo un meesh mawdican hariibuhu anu waxay deliishada inaan garan waayey waxay dhaheen waxliqil caanata raggay khaas ku tahay sunno maaha dumarku inay xiiraan oo maxaa sunnaa midaynayaan maya inay rifaan baa sunnaa bay yidhahdeen naskii caamka ahaa laa daliil kitaab iyo sunno ah walaa ijmaac walaa mantiq qiyaasoo saxiixo ay asal kale ictimaadeen garan maayo haddii la yidhahda kilkisha loo qiyaasan limaada rag iyo dumarka loo tafriiqin oo loo kala qaaday kilkisha lama kala qaadin limaadaa loo kala qaadi tan masalada adugu waxa macnada mutaakhiriinta qaarkood wey fuqahada shaaficiyadu shuraaxda naadimkana qaar ka midaan ku arkayey iyagoona haweenka iyaga fii xaqihim waxaa sunnaha inay rifaan taasi waxay gaarsiisay wadan manhaajka akhrisan jirnay inaan su-aal isweydiinay maalin waxaan idhi haddii ay adbaashii badato oy rifni weydiisee yeeli inay xirto sunno ma tahay on raggii anagu raggii dambaan ahayne raggii naga horeeyey kitaabka naga yaqiinay way noo fatwoodeen waxay dhaheen maya bindi iyo makiinad inay qaadato sunno maa maxay samayn koolada baadiyahay ku dhejin kadibna way la rujin bay dhaheen koolada baadiya mataqaano geedka dhamaashada wairaa geedaha xabad kale geedaha xabad kale xabad bay ku dhejin bay dhaheen waxaasn xanuunkeeda iyo dhibkeeda ma anzal allahu bihi min sulطaan loo marayn laakiin ninkii daliil u helow adugu daliil u arki waahaye hanala soo sheego walkhitaabu gudniinkiina waajibu weeye wuxuu leeyahay lirijaali wanisaai rag iyo dumarba khitaanku waa waajib saasuu leeyahay mualifku raximah اllahu tacaala goormuu waajib yahay libaaliqin qofkaan gaadhay qofku muntusabiga yahay mukalafku ma ahane qofkii qaan gaadha inuu isgudo waa waajib waxay yidhaahdeen nasan wa qiyaasan amaa nasan nabigu ninkii soo islaamay waa kii uu ku yidhi alqi canka shacra alkufri waktatin timihii gaalnimadana iska xir isna soo gud waa amar nebi ibraahimna isagoo sideetan jiru isguday ilaahayna wuxuu yidhi uma awxaynaa ilayka an ittabic milata ibraahiima amar baa laynasi ibrahim in aan raacno amarkana wujuub wey waxaa lii ibraahim rag buu ahaa wakhtatimna nin baa lagu yidhi raggii garanaya dumarka xaggeed ka keenteen waxay dhaheen dumarkana laba weeye qiyaasan cala rajuli kow midda labaadna qaacidaan haysanaabay yidhaahdeen maa kaana mamnuucan idaa jaaza wajab waa qaacida qawaacida fiqiga ka mida fiqiga furuuci shaaficiyada qawaaciddu aadka u sharxay bay ka mid tahi imaam siyuuti raximah allahu tacaala fi ashbaah wanadaa'ir wuxuu leeyahi maa kaana maa kaana mamnuucan wixii sharcigu xaaraantinimeeyey haddiiba uu ogolaada waajibku isu bedelaa mar waxay ku leeyihin laa yutrakul waajibu ilaa liwaajibin waajib waajib baa looga tiri karaa maxaa looga jeeda ereygaas waxay uga jeedaan jirkii weeye jirka in qeyb la gooyo ma banaana qofka muslimka ah jirkiisa in qeyb la gooyo goortay banaanaato waajib inay noqoto bay ku banaanaan kartaa qacu sariqa qofka in la gooyo ma banaana laakiin markuu tuugmooday ku cadaato goyntu masunaa mise waa waajib waa waajib bay ihaadeen waa waajib bay gacantee laga gooyo saas darteed waxay dhaheen wixii sharcigu mamnuucay ee xaaraantinimeeyo asalka qaacidadu mustafnayaadka laga soo reebay maahane marka la ogolaado waa maruu wujuubayo waajibkii dartaa waajibkii goynta looga tegi karaa laakiin waa sunno waajibkii horo sunnaha looga taga lama ogolay yidhahdeen mar haddiiba layidhi gudniinkii waa la ogol yahay oo xubi jirkii kamidana halala gooyo ay tahay goyntu maasalkeeda mamnuuc ahayd waajibun bay isu bedeli kartaa maa kaana mamnuucan idaa jaaza wajab halkaana way la mareen fuqahada shaaficiyad raxmatullahi calayh calaa khilaafin fi masalati axaadiidta khaaska waa dumarku ma asixin intaa taasina waxayna tustay dhaheen laba arimood kow amar weeyo amarkuna lilwujuubi weeye
mas'alada labaadina qadarka la goynayoo soo socota wey raggii imisaa la goynaya marka waxaa laga goynaya laga gudaya ragga waa imisa waxay yidhaahdeen saatira kamratin inta kamrada qarisa kamradu waa lafdi muraadif lilxashafati u ah alxashafa iyo alkamra labadaba waxaa la yidhaahdaa inta hore garaagarta madaxaa la yidhaahdaa intaa haragga qarinaya baa hore inta loo jeedaa jag laga siin bay yidhahdeen ragga intaasaa la goynayaa haweenkii misaal la goyn walisma wax un magac ah maga magac u yaaloo magac ku sheega baa min unsaa dumarkana la goynayaa kan dhaqan soomaaliga yihi isaga xaaraan wey qaطcan wa yaqiinan samayntiisuna dembi weeye waalidka ogolaadayna aatim weeye qofka sameeyana qof sharcan in la ciqaabo oo jariimo galay oo dadkii xuquuqdoodii laga dandaba mudan weeye aakhirana kolaba su-aasheedii way taallaa qofkan ilaahay cafiyina sameeyey laakiin ta laga hadlayo waa ta nabigu yiri bay yidhaahdeen ushmii ursii birta walaa tunhikii ha daciifin cadka yare ay ku matalaan fuqahadeenu ka carafi diiki diigga digaaga ka ninkaa diig la yihahdaa halkaa madaxiisa koro ah wax yaroo hiribo guduudan buu ku leeyahay wax saas oo kaleeto oo meesha korkeeda ku yaalla baa wax yar laga goynaya shaaficiyadu lama goynaya wax yar waxay leeyihiin korka qolof yar baa kaga daboolan taasaa laga goynaya laga qaadaya intaa looma dhaafi karo nabiguna wuxuu yidhi bay dhaheen ushmii birta ursii walaa tunhikii cadkaa hidibka aan laftiisa ha daciifin oo ha ku talax tegin maxay tahay faa'iidada ku jirtee loogu talax tegaynin xadiidkaa sii cadday wuxuu yidhi fainahu andaru lilwajhi waaxdaa lilbacli ama lizawji ninkana sidaasaa u fiican weliba riwaayad baa fasirtay oo ninka keliya maahe waaxdaa lilmar'ati wa axabu lilbacli bay tiri haweenta saasay manfaca u jirtaa ninkuna sidaas inaan ugu talax tegin buu jecel yahay quruxda wejiga iyo dhalaalka wejiguna iyagu ku xihan yahay dhalaalka wejigu ku xihan yahay dhinacii ku talax tagga ma aha dayntuu ka hadlaya oo haddii la daayo xubinkani waa xubinka dareenka iyo shahwada wuxuu ibnulqayim tuxfatmawduud biaxkaami lmawluud markuu masaladan kaga hadlayo ilaa xad buu faahfaahinayaa waa ugu noqon kartaan ilmaaduma faahfaahin kara wixiisu ilasagu waa xambaliye anna shaaficiyaan akrinayaae tadaakhulu lmadaahi uusan kaa geline wuxuu nuxur nuxurkiisi uu yahay mar kastoo aada loo daciifiyana shahwaday daciifisaa kadibna xiriirkii labada labada reerka ah axdaa axabu lilbaclidiibaa meesha ka baxda haddii la wada daayana dareenka aada u xoog bata qofku markuu dareenka shahwadu ku badatana dhalaalka wejigiisu wuu isdhimaa wuxuu ku leeyahay amaan alam tara labadii qof ee dhallinyarada ahayd ee wejiga huruftu ka saarayd markay aqal iyo aroos galaan inay wejigoodu dhalaalo soomaadan arag buu yidhi dabkii iyo karkii hurufta wejiga ka soo saarayey baa dhamay marka gabadhii haddii wax yar laga fududeeyo dhalaalka wejigoodu wuu jirayaa haddii kale wixii intu ku batoo kar noqdo buu wejigii dhalaalkiisa waxu dhimayaa baa looga jeedaa buu leeyahy fainahu andaruu lilwajhi wejiga dhalaalkiisa saasaa u fiican marka wejiga dhalaalkiisa si loo ilaaliyaa wax yar ka taabo waaxabu lilbacli si loo ilaaliyana ha ku talax tegina waa ku fogaan in yar oon jagaf kaga sii oo magaca musamaa masxin wey walisma min unsa ya miyaa la galay haye wuxuu galay waxyaabaha makruuhaadka ah wuxuu yihi wayukrahu waxaa la karaaheeyey oo la nacay alqazacu madaxa geesa xiirkiisaa la nacay tanasuhan waa karaahatu tansiih ee taxriim ma gaarsiisana buu leeyahay qazac waxaa la yidhaahdaa madaxa xaddiisa qaybna in la xiira qaybna in la daayo sida baadiyaha soomaalidu caruurta loogu heeraaro ama wiil ha noqdo ama gabadh ha noqdo nabigu ilmo yaroo wuxuu arkay madaxii qaarna la xiiray qaarna la daayey sidii muslim weriya min xadiid ibni cumar markaasuu wuxuu yihi axriquuhu kullah aw itrukuuhu kullah ama wada daaya timaan ama wada xiira walidaalika riwaaya kaloo muslim iyo warinaya waa kay nahaa can ilqazaci nabigu wuxuu reebay qazaca oo madaxii qeybna la xiiray qeybna la daayo haddaba lagu xarawadaa sooma xuruuf baan ku qortay iyo madaxiisa magaca baan ugu qoran iyo somayn arag innaga kuwan aan ku dayanee madaxa xiirxiirta galbeedkan aan kaga dayanaynaay ardaashooda xiirata raggooda madaxda oo madax xiirxiiran ma arki karta lama arki karo hadduu baarlamaanka soo galo waxaa badan in lagu fuuriyo oo la yidhaahdo ummad waa madaxu tahay ardaalnimona waa kaa muuqataa innagana ardaalada iyagoo gaalo ah ardaaladoodii baa sharaf mooday yaryarkeenni sharaf bay moodeen meeshaas dagaal wixii laga arkayba telefishinka xataa wixii adduunka ku cadaabnaayeen baa inna waxaraga moodnay islaamka jaabka la gashanaya soomali gacmaha ee lagu xaragoon jiray ummad cadaabanoo qabow intuu faraha ka galay gacmihii qabowga ka googoyn rabo meesha kuleyl ka raadinaya waxaad arkaad arki lahaydee qaarkiin umadahooda kamida wax hariibo lala yaaba arki lahayd qola nabad shaka dhacdayba madax xirxirata saas darteed qazacu waa karaahiya asal saxiixa nasan xaraam weeye waayo nabigu nahyi buu keenay nahyigana asalkiisu taxriim weeye wuxuuna amray cagsigiisu ama wada daaya ama wada xiira buu yiri haddaba qazaca xaddiisu waxaa weeye waa xaddu ra'si intii madaxa ahayd inaad qaybna xiirta qaybna dayso xadda madaxa wixii ka baxsan baabulqazac ma gasho timaha madaxa intay ka dheeraadeen halkaa luqunta u degay jaritaankoodu haddaan kor loo dheerayninoo xaddii timaha madaxa asalka hayd la gelin baabulqazac ma aha ee xalqulqafa iyo xalqulqafa baa masalada la yidhahdaa masalatu nahyi can xalqi lqafana waxba kuma asixin in la xaaraantinimeeyo wax daliila oo cad oo xaaraantinimayna ma jiro laa ijmaac walaa qiyaas midnana ma laha qoorjarku qoorjarku hadduusan xagdii madaxii timihii asalka ha gaarin waxaan soo yar dheeraaday in la jaraay laa ba'sa bihi waxaana masalada aada u faafay xaafid ibn cabdilbar fi tamhiid tamhiidkiisa muwaa maalik markuu xadiisiisa uu sharxayo masalada aada u takhriijiyey oo aada ugu hadlay raximah allahu tacaala taa waa karaahiye waxaa labaadoo karaahiye masalada shan iyo tobnaadi waalakdu inaad gurto min jawaanibi canfaqatin canfaqada hareeraha inaad ka googoysa lama ogola waa karaahiyo wa lixyatin garhkana hareeraha iyo baallaha aad ka rirrifto wa xaajibin xirribahanoo yar dheerdheeraadayna xagga iyo xaggii inaad ka taataabato canfaqada waa horaan markaan marayay awshujaaca waxaan idin idhi af soomaaliya igu soo raadiye miisoo hesheen canfaqadu waa timahan halka bishinta hoosteeda ah iyo garka korkiisaa timahan ka soo baxaa canfaqa la yidhahdaa af soomaaliya maxaa lagu dhahaa y garyara eegayaye ya cananuug ismid ma adu canfaqada tanaa la yidhahdaa mar haddaad fahamtay afkaagii localka ah adigu leah marka localki shacir muriid bakar allah siiya maalintuu hadal sheegay ballasfiirfiirfiirfiir kaas war ukaadiye waariyaan hay ukaadiye war wax local habaan international keene waan u malaynaya u marka nin walba luqadaan ku fasiriya gobol iyo deegaan adiga wey taasaa canfaqa la yidhaahdaa horta ma banaan tahay in la xiiro mise xukmuhaa xukmu lixyati weeye shaaficiyadu waxay waa karaahiyo sida afdalkaa garhka in la raaciyo wey qaarna waxay yidhaahdeen maya garhka ka mid ma ahane in la gooyaa wanaagsan mid waa idin caddayn karaa sida afdalka ah inay dheeraato wey bidaliil nabiga sala allahu alayh alih wasalam axaadiis anas uu ka warinayo wuxuu leeyahay nabigu ma cilaamanin bal kaana inamaa kaana albayaadu calaa canfaqatihi canfaqadiisii cadiin tima cadcadoo ciro ay lahaa jira nabig sal l slam nabiga tima cadcad baa kaga yili waa bukhaari muslim baa warinaya riwaayo kale abu nucaym fi dalaa'il iyo keyrka ay warinayaanba waxay leeyihiin wa kaanat canfaqatuhu baarizatan way muuqato waa la arkayey intaa wixii ka badan wax daliiloo taxriimiya ma hayo laakiin qolana waxay yidhaahdeen ma qaaraba shaya uciya xukmahu ama qaacida ay yihahdaan hal ilcibratu bilxaali aw ilma'aali markay ka hadlayaan qaacida fuqaha shaafici ay leeyihiin baa wuxuu leeyahay maa qaaraba shaya uciya xukmahu wixii wax ku dhow xukunkiisa la siiyaa canfaqadu garkay daris la tahay ee xukmun lixya ha la siiya qaar baa qabo culimada qaarna waxay leeyihin may lixyada gaar baa loo sheegaye timihii kale asalka ibaaxadaha bay kamid taho waa la jari karaa calaa kulli xaal inay timo ku yaalaan ay ka muuqdaan inay fiican tahay nabiga way ka muuqan jirtay sala allahu alayh ali wasalam wa lixyatin garhka hareerihiisa hareeraha labaa looga jeedi karaa mid buuna mualifku uga jeedaa tu uga jeeda waxaa weeye garhku hareer iyo garh baad leedahay laakiin timuhu xaggan daankana waa usoo daqaqamaan xaggaa dhuuntana waa u daqaqamaan hareeraha inaad ka soo qorqortana waa karaahiyuu leeyahay oo garkii lixyadii maadan taabanin oo nahyigii toos maadan ugu dhicin laakiin waad aga marmareerto ama awrata waman xaama xowla alximaa yuushiku an yaqaca fiihi isagana birta markaad ila raacisaa laga yaabaaye hareera kasoo qorka ka daawan ku leeyahy waa karaahiyo waxaajibid xiribahan xijibaha leehay ama sunnooyinka maxaa kala la yidhahda sunana waa la yihahda xaajibna soomaalida way tiradaa ama xijibo way tiradaa maxaa saddexaada loo yaqaana ya ayaad u garatana iyadana in la googooyo taa waa xaaraan karaahiya maaha waxayna kamid tahay nabigu waxyaabuhu lacnaday in la sameeyo cani naamisati annamsu waxaa soo gala xaajibaha in la qorqoro in qarso laga dhigo labadanoo isku yaalloo timahooda isgaareen in la kala gooyo waxo dhan xaaraan wey almuayiraati kalaahi ku nabig ku tilmaamaya kamid sal ala ali wasalam wa xalqu shacri imra'atin haweenta xaagga timaheeda inay xiirtana waa xaaraan waa karaahiyo wasaxiixu inay xaaraan tahay weeye ilaa biidni zawji ninkuu inu ogolaada maahane walidaalika xataa fi nusuki fi lxaji xalqigii dumarka waa laga cafiyey sababtoo timuhu waa ziinat lmar'ati wey timuhu ziinatu lmarati quruxdeedii wey waana waxa ilaahay quruxu uga dhigay inay timaheedu baxaan ay dheeraadaan ziinadeedana qayb weyn waxay ka tahay dhisnaanta iyo jiritaanka reerka un xiran hadday hoosta kaa soo gasho xaajo dhibada soo maaha saa darteed haddii la xirayo waa ninkii idan inay ka qaadato fi aصaxi qowla ahli اcilmi raxmat ullaahi calayhim ayib waxaa kale oo karaahiya oo masalada toddobiyo tobnaada karaddi طiibin warayxaanin wax caraf leh ama cadar ama wax udgoonba qofkii kuuhi calaa man yuhdii qofkii kuu soo hadiyeeya lama diido inaad cadar lagu hibeeyo ama aan kugu buufiya lagu yidhaahdo ama aan kuu mariya lagu yidhaahdo ama isagiiba hor lagu yidhahdo diidda karaahiye wey buufinta waxay leeyihiin ilaa licilatin qof marab iyo samboor iyo dhibaato kasoo gaaraysa waa xaala khaasa oo darar daruuro wey darar baa kasoo gaaraya asalku laakiin maya nabigana sal alay wasalam waa kiil ahaa xadiidkii bukhaari muslim ay warinayeen intaba xadiis bukhaari muslim wariye wey nabigu wuxuu reebay can raddi rayxaani waxyaabaha carfayo oo lagu siiyey maya inaad tiraado wuxuu kaloo nabigu ahaan jiray kaana laa yaruddu iiba cadar maba diidi jirinba u cileeyo wuxuu yihi fainahu khafiifu lmaxmali ayibu raaixati culaysna kuguma haya caraf wanaagsanna wuu kuu reey maxaad u diidi xadiid ibnu cumar oo tirmidi wariyo saxiixana wuxuu ku leeyahay xasanna wuxuu ku leeyahay halaaun laa turaddu saddex lama diido alwasaaidu barkin haddii lagu soo tiiqaado barkinta ku tiirsa ama garabka gasho lagu yidhaha lama diido dhibna kuguma haysa dheefna waa leedahay waduhnu duhniga qolo waxay dhahdaan iibkaa loo jeeda cadarka weeye cadar lama diido qolna waxay dhahdeen may haddii lagu yidhahda kareemtan iyo saliidan marsana lama diido waxaa saddexeeya wal laban caana haddii lagu siiyana lama diido shaahi iyo cabitaanka iyo juuska iyo waa diidi kartaa laakiin caanaha diidi wax cunto iyo cabitaan isku acaanaa jira kuna waa cabitaan waxa kale waa cunto wax labadaba kulansadoo labadaba manfacadoodii leh caanaa jira walidaalika nabigu cunto kale hadduu la cuno wuu ducaysan jire oo ilaahu waxaa noo barakee wax ka khayroodna nasiib u dhihi jiray caano markuu cabbana wuxuu dhihi jiray ilaahw noo barakeen noona ziyaadi wa noo ka khayroon ma dhihi jirin soomaalida nibaadiyaha waxaan dhihi jiray mataqaanaa wax ku barta cad hiliba iyo caano geel baa ugu fiican bay dhihi jireen qaarna kabageeda caanaha waa cunto waana cabitaan labadaba way isku darteen wazidnaa minhu waa la weydiiyey marka waxaa leedahay kuwa kale wax ka khayroon badnaadaa kuwa nama dhahda maxaa dhacay laa khayra minhu cunto wax ka khayr badan ma jiro marka caanaha ayaan la dhayraysanin haddaba waxyaabahaas oo dhan waxaa loo diidi waayey inay wanaagsan tahay wixii fudud inaad aqbasho nabigu cala salaam waxyaabo kaloo inta ahayna uu ku dhiirigeliyey shuraxsa kitaabkan haysta wuxuu soo guurinayaa siyuuti inuu toddoba yidhi nabigu sunnuu ka dhigay in la aqbaloon la diidin can ilmustafaa sabcun yusanu qabuuluha idaa maa bihaa qad atxafa almara khullaan saxbaxatada hadday ku siiyaan toddobu yidhi nabigu lama diido faxulwun wa albaanun wa duhrun wisaadatun wa risqun limuxtaajin wa iibun wa rayxaanu iibun iyo rayxaanu iyo wisaadatun iyo duhrun albaanun shanta wayna soo baraan risqun limuxtaajin wuxuu uga jeedaa maa ataaka min haada almaali min gayri mas'alatin walaa ishraafi nafsin fakud xoolaha wixii lagu keen adoon weydiisanin damac ku hayeyn iyo hanqaltaagna kugu jirin unbaa hoosta lagaa soo geliya maashii caamadahay cayr qaadoo jaabka gasho cumar buuna ku yidhi intuu xoolay siiyey wuxuu yidhi dad iga khayr badan iga baahansii wuxuu yidhi cumarow waxaadan weydiisanin damac horena kaa haynin idinu hanqaltaagaynin oo xoolahan hadday ku yimaadaan iska qaado wuxuu baray inaan la radayn taasna risqun limuxtaajin wey xulwunta waxay yidhahdeen waxyaabaha macmacaan buu nabigu jecelaan jiray mana diidi jirin ma diidi jirin riwaayada sixadeeda ma xasuustee shamaa'ilu tirmidi bal halaga eego mukhtasaru shamaailka sheekh albani raximah allahu tacaala waxaramuu waxay xaaraantinimeeyeen culimadu khidaaba shacrin timihii in lagu cilaamo bisawaadin madow timaha in la madoobeeye cadaaday culimmadu waa xaaraan bay dhaheen waana xadiidka ibni cabaas iyo abu daawuud iyo nasaa-i iyo keyrkood wariyeen saxiixa yakuunu fii aakhiri zamaani qawmun yakdabuuna bisawaadi aakhiru zamanka waxaa iman doona qodyo timaha madoobaysta markay cadaadaan nabigu wuxuu yidhi laa yuriixuuna raa'ixata aljannati jannada xataa carabteeda heli maayaan saa darteed waa min almuxaramaati nabigu abubakar fatxu makata markuu ar loo keenay wara'suhu kataqaamati madaxiisoo boosh cad ah wuxuu yidhi hayiruu canii haada shayba wajanibuhu sawaada madowna ka ilaaliya amarkana waa wujuub mukhaalafadiisana xaraam weeye walidaalika culimmada qaarkood ibn xajar alhaytami fi zawaajir can ikhtilaafi alkabaa'ir madaxo la madoobeeye min alkabaa'ir buu ku daray saa darteed haddaad qamarayn baa saa yiri dhihi jirteen alhaytami saaxiibu tuxfati lmuxtaaju nin weyn agtiina shaaficiyey ka ah kabaa'irtuuba ku darayba lirajulin wamra'atin nin iyo naagba haddaba timihii wixii aan intaa ahayn tashabuh gaalana aan looga jeedin rag iyo dumarba waa la marsan karaa curfiguna wixii dumar ku mashhuur noqdaan ragga looma ogola noocii ay rag mashhuur ku noqdaanna dumarka looma ogola oo curfiga kala xadidaya baabu tashabuh bay gelaysaa laa liljihaadi jihaadku kuma jiro ninka jihaadka aadaya timaha cad wuu madoobaysan karaa sidii nin dhalinyarada xoog badan uu isaga dhigo ugu jiba tuurto cadowga wax daliiloo khaas oo soo reebay ma jiro laakiin qiyaas bay ictimaadeen inta aanoga qiyaaskay ictimaadeen baa wuxuu ah xadiidkii saxiixa waa kii reebay sharciguna kabaa'irta ku daray attabahtum kibir in loo socdo qofku markuu socdo uu isqaadqaado laakiin waxaa la ogolaaday fii saaxati iljihaad sida abu dujaana uu sameeyey bayna safayni barasii weelkiisii casaa intuu xirtay buu isqaadqaaday labada saf dhexdooda markaas waa rasuulka haday wuxuu hi meeshan oo kale meeshii looga baahnaa waya daaye ninka dagaalba u yimid ee rag cabsanaya ninka faanka iyo kibirka meeshii xabadu ka dhacaysa safka u dhex socdaay qolyo badan baaba laga yaabaa aabbahay cigaal cudurtiigoa inay noqdaan tanna wuxuu leeyahay maadaama taas hoyalihii loo ogolaaday limaslaxati ljihaadi oo taqawi ay tahay tanna ciradii ninkan duqa waayeelkaa la gol jireecsan lahaa uu tabarbeere la dhihi lahaa nin adagoo xoog badan inuu isaga dhigo ugu jiba tuurto qiyaasan calaa haada nasun cila taalla halkaasay fuqahadu la mareen adoo aalib mubtadi intaad xadiidka hore aragto fuqahadu lalijahl way iska yidhahdeen hadhihin oo xadiidka yakhdabuuna bisawaadi cumuumkiisa iyo ilaaqiisa takhsiis iyo ama qeyb ma ku samayn karaa qiyaaskaasi nacam cinda akari fuqahaai qiyaasku cumuumkana waa khasisaa muطlaqana waa qaydaa kamaa taqarara fii cilmi usuuli sida ku cad marka fuqahadu meel cidlaa ma xaganayaan sax adiga wajka taksiiska iyo taqyiidka waa daciif waad dhihi kartaa laakiin raggan waxbaba ma hayaan ma dhihi kartid ninka hadduu saa ugu degdega masaa'ilku hadalka waxba lama hayo ku degdego waaad waaad waxaad ogaataa yaqiinan wax badan baan u bilownayn wax badan buunan ka warqabin ama bucdiga culimmadu waxay eegayaane usuushay wax ku saleeyaan baan wax badan uga qodnayno sidiisuu moodi dadku meelahan afmeerka inay wada joogaan halkan afmeerku ka soo wada jeerayn deednamarka marka saas darteed jihaadka ciladaasay uga soo reebeen fuqahada shaaficiyada keliyana ma ahee fuqahaad u tiro badan baa qaba raxmatullaahi calayhim halkaasaan ku daynana wallah subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka waatuubu ilayk